bismi illah alxamdu lilah wsana lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ilaahay baan umahadnaqaynaa subxaanahu watacaala marka ugu horeysa marka labaadna waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa bahda saxaafadda halkan maanta waxaanu dooneynaa inaanu ka sheegno ama shirkiisana aada u qabanay fal aada u fool xun oo nagu dhacay anigoo ah guddoomiyihii haban yunis xasan xuseen faarax iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad yaasiin saleebaan maxamed nuur inaanu caab maanta kaga hadalno halkan fal habeen hore dee dawladdu nagula kacday oo runtii ciddii maqashiba aanay jeclaysan annagu waxaanu nahay guddi reerku soo doortay oo shirweyne reerku leeyahay lagu doortay oo loo doortay horumarka iyo nabadda reerka cid kasta oo somalilan degan in reerku nabad kula wada kula noolaado nabadda ka shaqeeyo iyo horumarka reerka had iyo goor howlahaanu ku howlanay waxa weeye in nabad taami dalka ka jirto oo dadku nabad ku wada noolaado marka waa ogtihiin oo maalmahan waxaa soconayay xoogaa ka jiray buuq ahaa oo runtii dawladdu sabab u tahay dabada ka riixayso oo buuq ahoo ka jiray baarlamaanka dhexdiisa oo dhowr ujeeda leh arrimaha oo shucuurtii dadka kiciyey weliba beeshanan guddoomiyaha u nahay u ahay kiciyey markii kursigii guddoomiyaha golaha baarlamaanka oo beesha kasoo jeeda xoogaha dawladdu dhaqdhaqaajisay in ay meesha ka saarto reerka dareenkiisu uu yacniga aada uga kacay meel kastoo uu joogaba ayaanu u qabanay shir ballaadhan oo dhowr kun oo qof gaadhaya magaalada hargeysa aanu ku qabanay oo aanu dadka iyaga ku wacyigelinayno nabadda inay ka shaqeeyaan oo xaaladdaa ay nabad ku waajahaan beeshu nabad ku waajahdo baarlamaankuna dee constitution buu leeyahay sharci iyo xeerar buu leeyahay isagu isku maamulo oo u degsan marka shirkaasaanu qabanay shirkaa markii aanu ka soo baxnay oo aanu hudheelkii aanu seexanaynay magaalada ka seexanaynay tagnay ayaa saddex baabuur oo ciidamo s b u da iyo r r u da isugu jira oo booliisi isweer naga qabteen aniga iyo guddoomiye ku-xigeenku keliya aanu ahayn dabeetana hudheelkiibaa dee nagala baxay oo waxaa la yidhi soo baxa gaadhigiinana soo kaxaysta saldhigan iyo hargeysaa nala geeyey wax alla wax naloo sheegay ma jirto haba yaraatee gaadhiga halkan ku baarkin gareebaa laygu yihi gaadhigayga waxa loo baadhay sidii baabuurtan argagixisada laga baadho yaa loo baadhay oo fitr iyo fatir kuraasidun baan la furfurin markii gaadhigii baadhistiisii dhammaatayna gaadhiga halkan ku xidhxidh baa la yidhi oo deedna gaadhi kale ayaa nin sarkaali lagu qaaday iyo laba askari oo hubaysan oo hareeraana laga geliyey hargeysun baana lala dhex qaaday goor adigu dee labiiyo tobankii habeennimo ah waad garan kartaa qof dee hurdo u diyaar garoobay oo sagdhexal la soo weeraray xaqiiqiyan nin sarkaala baa na waday oo dee gaadhiga markaa waday na lagu qaaday wuxuu na geeyey saldhiga la yidhaahdo ibrahim koodbuur oo dhinaca waqooyi ee hargeysa ah iyadoona laga fogeynayo dee deegaankii kolliba kanala geeyeyba dee deegaanka reer kunbu ahaa oo dee dadku way isku jiraa oo hargeysi ma laha kala deganaansho iyo waxa laakiin waxun baanu u qaadanay fogeyntaa nala fogeynayey in dadka iyagana laga luminayay ninkii na waday ee gaadhiga nagu waday markaa wuxuu nagu wareejiyey joornaatigii iyo askartii waardiyaha ahayd ee saldhigaa joogtay wuxuu idhi labadaa oday kor baa laga soo xidhay amarkooda kor baa laga soo bixiyey waana qaswadayaal qaswadayaal bay ku eedeysan yihiin buuri amarkooduna kor buu ka yimi oo biigii isagu iska tegay markaa intuu na dhigay saldhiggii baa nala wareegay ninkii oo biiga joogay dee wuxuu uhi qaswadaa laydinku soo eedeeyo waxaanu ku ohanay qaswadaha nagu qor oo biiga dee ku qor waxaan maqlayna wixii lagu sheegay adigu iskaga qor runtii saddex iyo toban saacadood ama afar iyo toban saacadood baanu ku xidhnay halkaa koob iyo tobankii habeennimo iyo labaiyo tobankii habeennimo ilaa kowdiiyo badhkii duhurnimo ee dambe waxaa ka daran dadkii waa naloo diiday looma geli karaa la yidhi labadaa oday dadka iyagii oo dhan dibadday tubnaayeen laamiday tubnaayeen ilaa shalay oo dhan xataa xildhibaanadii xisaanada lahaa baa loo diidaya baarlamaanka inay noo yimaadaan oona soo booqdaan dee aad bay noo yaab geliso waxaanu is nidhi wartalow malaa magacyo kalaa laydinku yeedhay oon kuwiinii ahayno dee kiisas waaweyn baa jira annagu kollaba kumaanaan talagelin wixii dambee dhacay inay dhacayaan goor uun duhurkiiyabaa saddex wasiiroo reerkaa iyo janankii booliiskaoo wada socdaa noo yimaadeen iyagoo lugaynayo oo aad baan ugu mahadnaqaynaa run ahaantii in de iyagoo madaxdayadii iyo saraakiishayadii ah iyagoo lugaynaya oo soconaya ay noogu yimaadeen halkii ay markii horeba dee nagu xidheen waa uga mahad celinaynaa ixtiraamka ayna ixtiraameen ay noo soo lugeeyeen way noo yimaadeen dabeedna waxan ba ydhaha iska soo baxa ciddaasaa idin soo xidhay iyo waxaasaa laydinku xidhay nagumay qadhicin midna noomay sheegin arrintaa shalay kamaanaan hadlin iyagana kalamaanaan hadlin cid kalena kalamaanaan hadlin waxay la tahay waa u tala badsanayna oo bal bal waxaanu islahayn malaa dee wax dambe oo laydiin sheegi doonaa jira oo ho ama hoosa laydinku sheegay ama korra laydinku sheegay malaa asbaabo dambaa idiin hadhay ee degdegin aanu islahayn waxay noqotay sidii dee dhalinyaradan yaryar ee ama tuugta ah ama ciyaalo suuqa inta la qabto idabta loo xidho dabeedna la yidhaahdo subaxii marka waagu beriyo ee habeenkii ummaddu shirkooda ka nabad gashanayna horta iska taga iska taga qaabkaasoo kala iyuu dhaqankii noqday in dawladdu noola dhaqanto annaguna dee qaabkaasu baanaan arkayna xisaanad baanu reer xisaanad reer baanu sidnaa mas-uuliyad magac reer baanu xambaarsannahay dembigaanu samaynay qaranka u geysanaa wuu ka wen yahay dembiga shaksi galo maxaa yeelay reer baanu madax ku sidana ka naloo geysta ama dembigana laga galaana wuu ka wen yahay mid shaksi loo geystay maxaa yeelay shalayto habar yunis o dhan baa xidhnay marka anigu guddoomiye yahay habar yunis o dhan baa jeel ku jirtay xaqiiqo weeye falka xumaanta aheen anigu habar yunis usoo jiiday ee guddoomiyahoodu sameeyaana dee waa mid habar yunis wada samaysay ka lay geystaana waa mid habar yunis loo geystay run ahaantii kumaanaan qancin kumana qanacsanin beeshuna kuma qanacsana falkaa dhacay iska soo baxa waxa weheliya muddo yar imaka muddo laga joogo barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka togdheer guulee daahir samatar saqdhaxaa dawladdu u dhacday gurigiisii baa la jejebiyey gabadhiisii dharbaaxaa lagala daalay isaga waa la tukantukiyey waa labadii habeennimo waa la xidhay iska tag baa la yidhi isagiina wakti yar dabadi markii muddo uu xidhnaa weliba isaga oo reerkiisi u safray inta layidhi iska tag safraya haddana laga soo qabtay controolka markuu haddana muddo xidhnaa yacniga waa ku barbarasho waxaasoo dhan marka la isku soo ururiyo isagana lama qancin reerkana lagama qancin isagana lama qancin reerkana lagama qancin oo asbaabta dee ninkaa dhane mas-uulkaa loogu geystay reerka lagama qancin tanna waxa weeyaan waa tii labaad ee dee dhacda ta baarlamaanka guddoomiyihiisa lagu dhaqdhaqaajinayaano waa ta saddexaadee dee ama ta labaad ama yaniga tuki uxigta waxaasoo dhan waxay muujinayaan reerku dawladdu inay reerkan dhaqdhaqaajinayso ay ka rabto inuu dagaal galo inuu xumaan sameeyo waxaasoo dhan imramicationka ka muuqda ama waxa laga akhrisan kara ee ka dambeeya waxa weeye dawladdu inay farafaraynayso reerkanu inuu dhib geysto waa looga bartay reerku inuu dhaga fududaado oo maraa marka la qanjiiriyo uu markiiba qofka dharbaaxo laakiin maanta waxaanu leenahay waxbaa iska bedelay nabad baanu diyaarunay oo ummadda reer somalilanna kula noolaano annagaa dani noogu jirtaa waxay la tahay dawladnimada waxay dadka ku deeqaysaa cadaalad iyo nabad haddii cadaalad iyo nabad la waayo dawladdu qof deeqi mayso hal qof deeqi mayso laakiin haddii cadaaladna la helo nabadna la helo dawladdu dadka way ku fillaanaysa way deeqaysaa labadiiba dawladdaa farafaraynaysa iminka cadaaladii iyo nabadiiba dawladdaa fasadka kaga jirta sanka fata ka gelinaysa in wax xumaadaan doonaysa waxaasoo dhanna waxaa dadku ka akrisan karaa dabadooda inay dawladdu kororsiimo doonayso maadaama xilligii doorashadu soo dhammaaday dee kororsiimada haba la doone haba doontee dee alternative badan baa jira in la dhinac dhigo ma la alfan doonaa rabshada iminka ay samaynaysaa ma istaagi doontaayoo limitation ma yeelan doontaayoo meel ay ku eg tahay ma jirtaa ilaahay wax lalama oga hadday dawladdu waxii istaadho xumaantii istaadho oo isba taagi weydo xaggey wax ku kororsanaysa xaggey xukumaysaa markaa dalkan iyo dadkanu nabad bay ku caanamaaleen shacabkaa nabadda ilaahay gacmahooda sabab uga dhigay shacabkaa daalay shacabkaa isjecel shacabkaa wixii hore ka bogsaday waxaanu mas-uuliyadda gacmaha iyo ilkaaba isugu geynaynaa waa nabadgelyada dalka iyo dadka haddii ilaahay ka dhigo waxaan kusoo gebagabaynayaa anigoo guddoomiyihii kuma qanacsani falkii igu dhacay iyo waxa lagaga jawaabay dawladdu kaga jawaabtay kuma qanacsani guddida aan guddoomiya u ahayna kuma qanacsana reebeesha aan guddoomiya u ahayna kuma qanacsana sidiina loola dhaqmay markii hore iyo markii dambe toona wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaanu uguga fadhinaa dawladda jawaab cad in laga bixiyo ciddii amarkaa bixisay xadhiggayaga iyo wixii kalifay in lagu bixiyo amarkaa waayo xadhigga marna booliisku isagoo dhacaya bay gacanta ku qabtaanoo uma baahna marka falkaa dembigu dhacayo ee askarigu qabto in wasiir iyo janantoona lala socodsiiyo loo baahnee waa in askarigu falka qabto marna waa bribalanid oo waxa weeyaan waa lasoo qorsheeyaa qofkaa in lasoo qabto waa la qorsheeyaa kan wuxuu ahaa mid qorshaysan dee dembi gacanta kulmaan jirna hudheelkaanu seexan inaanu joognay marka waxa weeyaan wuxuu ahaa mid qorshaysan marka mid dawladdu kaga jawaabi karta khalad baa dhacay iyo maannaan ogeyn de waa wa wa wa taasaa yaniga waxa weeyaan laxnakum aqbaxu min ramyakum baa cumar bin khadaab yii toogxumadiina waxaa kasii xunba laxnigaa ku dhawaaqaysaanay yaniga ku jijabinaysaan luuqadda marka justificationka dawladdu ka bixinaysa khalad baa dhacay ayaa kasii xun falkay geysatay xaqiiqiyan taas marka waxa weeyaan beeshu way uga fadhidaa in dawladdu keento ciddii amarkaa bixisay kan iyo kii horeba ee gula daarisota lagu sameeyeyba iyo asbaabta kaliftay in dee reerka madaxa laga gooyo oo dee badankeeda leeyey waxaasoo kale lagu sameeyo intaasaa kusoo gabagabaynaya wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu